waa hagaag dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan iyo si walba maqalka warbaahinta idin kusoo gaarayo waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak iminkan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka tartan aqooneedka andalus sanada kun afar boqol lix iyo afartan hijri oo sanadan aad ka wada dhegeysanaysaan warbaahinada islaamiga ee kalaha andalus iyo alfurqaan لننطلق إلى العلا إلى العلا لنبكي دوما أولا أولا لننطلق إلى لننطلق لننطلق العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره معا سيحيا أملا والمرء طول عمري مع شيء أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا سيوف كل من سار بجد وصلاح انظروا لنملة تدفع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنملة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ولم يحل لنا بأن نكسب من أهلينا
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا ننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غرت دولا والأرض منها اقتبست يوما أقلت زحلا هي إذا تجدد حسن اقتداء بالأولى فممنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنعوا لمن رعى تفوقا كل الورى لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا
لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا أولا لننطلق لننطلق
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسبتي taariikhdan ay ku beegan tahay sideedda bisha sagaalaad ee ramadaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaan sida aan la wada socono ka soo gudubnay habeenno dhowr ah iyo sidoo kale wareegyo ay soo tartameen majmuucaadka kala duwan ee alif iyo ba caawase waa mid ka mid ah habeenada uu joogtada yahay loolanka tacliin iswadaarsiga aqoon-isu gudbinta iyo ku tartamida kheyrka iyo culumta sharciga bisha barakeysan ee ramadaan andalus looga bartay sanadkan barnaamijku waxaa ku tartamaya koo iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaasoo kala ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose geedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug mar kale waxaa caawa miiska iyo mikrofoonka andalus ku tartamaya lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaasoo mataraya wilaayaadka islaamiga banaadir bakool shabeellada hoose jubbada hoose mudug iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka waxaad toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo xarumaha idaacadda alfurqaan ku soo dhowaada mar kale tartan aqooneedka andalus تابت أعمالا انظروا لنملة كيف سقتنا عسلات نملة ونحلة أقسمتا ولم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa horteeda yaala lixda warqadood ay ku qoran yihiin magacyada majmuucaadka caawa ka qaybgelaya barnaamijka tartan aqooneedka andalus waxaan eegi doonaa majmuucada lagu bilaabi doono barnaamijka insha allahu tacaala waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا هي إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غرت دولا والأرض منها اقتبست يوما أقلت زحلا هي إذا تجدد حسن اقتداء بالأولى ممنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الورى لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا
لننطلق إلى العلا إلى العلا
لنأتي دوما أولا
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيا أملا طول عمري مع شيحنا أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا هينشروا معارفا هينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا سيوف فكل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تدفع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنملة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا ولم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
ورحمة الله وبركاته وعن دولة بإذن الله haye nambarada kow ilaa iyo lix midka qabsada أدو إلهي نعم دولة وعن قبصني بركشانات وبرنامجك nambarka shanaad ee barnaamijka himcad bismillah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada jubbada hoose sidee noo maqashaan كفيعا
haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha ugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay man huma alladani daharat ilmuctasilatu calaa yadayhimaa man huma alladani daharat ilmuctasilatu calaa yadayhimaa waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah wabarakaatu
سؤال شاكي جاءت عن كده وحين قلت وواصل ابن عطاء وعمر بن عبيد
mar kale ku celiya
وحوي وواصل ابن عطاء وعمر بن عبيد haddaba su-aashii ugu horeysay la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixeen guddigan ku celinaya insha allahu tacala yaal ustaad abu ibraahim بسم الله الرحمن الرحيم su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ka imanaysay dhanka caqiidada waxay ahayd yay ahaayeen labadii nin ee ay ka soo daahirtay muctasiladu waasil binu cadaa iyo camri binu cubayd waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose markanna waxaan eegi doonaa majmuucada labaad ee caawa ka qaybgelaysa barnaamijka waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool
فالكون شاء الإله أن يكون معملا والمرء طول عمري مع شيء أملا أن ينشروا معارفا أن ينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا لم يحل لنا بأن نكسب من أهلينا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلينا ayay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool nambarada mid ka qabsada أمبارك تبقى برنامج nambarka saddexaad ee barnaamijka iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool haymacad assalaamu calaykum majmuucada bakool sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفيا عن haye waxaad qabsateen nambarka saddexaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay man huwa mu'asisu tashayuci alghaali man huwa mu'asisu atashayuci alghaali waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu
عبد الله بن السبع العراقي عبد الله بن السبع العراقي mar kale ku celiya
عبد الله بن السبع اليهودي
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay bixeen guddigan ku celinaya insha allah tacala ya alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahayd su-aashoodii koowaad dhanka caqiidadana ka imanaysay mu-asiska atashayuci alkhaali ayaa la weydiiyey si sax ay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada bakool waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee caawa ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا المرء طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
haya nambarada midka qabsada insha allah نمبر كودات برامجك nambarka koowaad ee barnaamijka iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga hiiraan sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
haye codka siduu idiin soo gaaraa شواعب طبعا
haye waayahay waxaad isku daydaan inaad nagala socotaan taleefankaad nagala hadlaysaan hadda sidee noo maqashaan تسلم haye waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay sifaatul kamaali tarjicu ilaa halaathatin wa haadihi athalaathatu laa tasluxu cala alkamaali ila lilaahi waxdahu udkurhaa صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده اذكرها وان فيليا مجموعة هيران إن أدقرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta
jawaabta haddii aan isku dayno waxay noqonaysaa alcilmu waalqudratu waalqina
mar kale ku celiya
alcilmu waalqudratu waalghina
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacala ya ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ka imanaysay dhanka caqiidada macnaheeguna uu ahaa sifaatulkamaal waxay u noqonaysaa ilaa iyo talaata saddex saddexdaasina uma suubato ilaa lilaahi waxda si sax ayay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada wilaayada hiiraan waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada afraad waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir
طول عمري مع شيخ أملا لينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبونا haye majmuucada tartamayaasha banaadir nambarada mid ka qabsada نمبر لبا haye macad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada banaadir sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفيان
haye waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay asmaa'ullaahi tacaalaa mud- mutaraadifatun biictibaarin wa mutabaayinatun biictibaarin aakhara udkurhumaa asmaa'ullaahi tacaalaa mutaraadifatun biictibaarin wa mutabaayinatun biictibaarin aakhara udkurhumaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
معاني وهي متباينة
mar kale ku celiya
باعتبار باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة Haye.
باعتبار دلالتها على المعاني فهي متباينة
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir jawaabtay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacala ya ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ahay su-aashoodii koowaad dhanka caqiidadana ka imanaysay waxaa la weydiiyey magacyada ilaahay dhan marka laga fiiriyo waa mutaraadif ah dhinac kale marka laga fiiriyana waa mutabaayina kuwaasaa la weydiiyey si sax ay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada wilaayada islaamiga banaadir waxay ku guulaysatay toban darajo marka hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada shanaad ee caawa ka qaybgelaysa barnaamijka waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug وتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada عليكم السلام ورحمة الله وبركاته haya nambarada mid ka qabsada
نمبر لح
nambarka lixaad ee barnaamijka himcad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga mudug sidee noo maqashaan عليكم السلام ورحمة الله سيوعة
haye waxaad qabsateen lambarka lixaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay ismullaahi tacaala alkhaaliq yadullu sifatey alcilmi waalqudrah famaa nawcu haadihi dalaalah ismullaahi tacaala alkhaaliq yadullu sifatey alcilmi waalqudrah famaa nawcu haadihi dalaalah waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
برنامج الالتزام هو
mar kale ku celiya
برنامج الالتزام والتضمن
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixeen guddigan ku celinaya insha allah tacala al ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ay su-aashoodii ugu horreyseen kana imanaysay dhanka caqiidada magaca allah subxaana wa tacaala ee alkhaaliq wuxuu ku tusinayaa labada sifee alcilmi waalqudra nooca markaa dalaaladaasaa la weydiiyey dalaalatultizaam waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug بها مشاعلا لنخلق العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنهدي كونا أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنخلق العلوم نقتدي بها مشاعرا فالكون شاء الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيا والمرء طول عمري مع شيحيا أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنهدي كونا أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنهدي كونا أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا هينشروا معارفا هينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا تنسلوا فكل من سار بجد وصلاة انظروا لمن يجد تدفع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaad dhegeysanaysaan markanna waxaan soo gelin doonaa insha allahu tacaala majmuucada lixaad ee ugu dambeysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose
لننطلق إلى العلا إلى العلا لنهدي اليوم أولا لننطلق لننطلق
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan waxaanoo dhinneed majmuucada lixaad ee shabeellada hoose waxaan la-anahay ilaa iyo hadda xiriirkii xagga taleefonka ee majmuucada lagala xiriiri jira insha allahu tacaala haddii aan helno qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan toosa soo gelin doonaa insha allahu tacaala انطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع سيحيا والمرء طول عمري مع شيحه أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا هينشروا معارفا هينشروا فضائلا وأغيروا تفوقا واشتروا waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarnay markan kelimadii dhextaalka iyo xagga towjiihaadka waxaan soo dhoweynayaa al-ustaad abu saciid azeylaci oo ciwaankeeda caaw yahay alqanaaca الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إيه، إن شاء الله تعالى عاو كلمذين وحي كساب سنتهي القناعة وقفك إلهي سبحانه وتعالى وحي أسوى قدري إنه كو قنعه القناعة وحي كمتهي من الصفات المحمودة التي حث الله ورسوله عليها tilmaamaha wanaagga badan oo allahi iyo rasuulkiisa ay ammaaneen ayay ka mid tahay alimaam araaqib alasfahaani raxmatullahi calayhi markuu fasiraya alqanaaca wuxuu yidhi hiya alijtizaa bilyasiir min alaqhraadi almuxtaaji ilayha qofka inuu ku kaaftoomo qadarka yar waxyaabaha loo baahan yahay ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi walaa tatamanaw maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacdin للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما هتمنينا وحي إلهي سبحانه وتعالى غاركين غارك كلاتا أو كفضلي رجنا وحي إليه نصيب وحي شقيستان دمر كان صداس أو كلاتا واسألوا الله من فضله إلهي فضل جيسا ويديستا إن الله كان بكل شيء عليما الإمام الصحابي الجليل علي بن أبي طالب يا عبد الله بن عباس آيدا سورة النحل إلهي قولك سبحانه وتعالى مركي فسيريين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وحيدهن الحياة الطيبة هي القناعة نولش وناكسن وقناعة الإمام البخاري إمام مسلم وحي وريين في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس نبي الله عليه الصلاة والسلام خضنتنا ماذا ما أهان حول فربضان قفك إنو يشو لكن غنى حقيقي أو متك نفتا العرض وحل هذا ومتاع الدنيا مركان النبي وحد المامي عليه الصلاة والسلام الغنى المحمود إنو يهي غنى النفس وقلة حرصها لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما عنده فليس له غنى الإمام مسلم رحمه الله تعالى وعوري من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه وعليه رسولك عليه الصلاة والسلام xaqiiqe ah waa liibaanay qofkii islaamay oo isdhiibay oo ilaahay ku arsaaqay kafaaf kafaafka waxaa weeye waa qadarka oo aan ka badnayn qofka xaajadiisa yacni noloshiisa qadarka ku filan ilaahay ku arsaaqay waqanacahu allaahu bimaa aataah ilaahay oo ka dhigay mid ku qancay wixii ilaahay subxaana uu siiyey oo ziyaado kaleeto markaas usan doondoonaynin alimaamu tirmidina wuxuu wariyey fii sunanih من حديث عبيد الله بن محسن الخطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا قفكي إذنك إذن كامد أه وواغو أبرية إساغو بتقبه في سربه أي في نفسه جركي سن إلهي عافماد أقليه maalintaas quudkeedana haysta wuxuu la mid yahay qof adduunyada dhammaanteed loo soo ururiyey waxaa waajibka qofkaas ilaahay inuugu shukriyo subxaanahu watacaala nicmadaas uu siiyey nebilaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku hanuuniyey oo ku hagay qofka mu'minka ah mar walba inuu fiiriyo qofka isaga ka hooseeya si markaas shukrigiisa nicmooyinka ilaahay subxaanahu ku shugnay u fara badato روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله وعلي رسولك صلى الله عليه وسلم في ريا دتك إذنك إذنك هوسية حفيرينينا دتك إذنك إذنك سرية تاس أيا أدو إن أذن حقيرين oo yaraysan oo ceebayn nicmada ilaahay subxaana watacaala idin siiyey markan qofka waxaa laga yaabaa maalka iyo caafimaadka iyo owlaadda dadna waa kaa sareeyaan dadna waa kaa hooseyn dadna waa kula mid markaad fiiriso dadkaadii kaa hooseeya waxaad garan kartaa nicmada ilaahay subxaana uu ku siiyey meesha ay la eg tahay nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay weydiisan jiray risqigiisa ilaahay inuu kafaaf ka dhigo xaajadiisa qadarkeeda wuxuu dhihi jiray rasuul sal alla aleyhi wasalam allahuma jacal risqa aali muxamadin quutan saasuu dhihi jiray cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhu ayaa wuxuu yidhi ina atamaca faqrun wa ina alya'sa ghinan wa inahu man yay'as cama fii aydi nnaasi istaghnaa tamaca waa faqri ya-sigana waa quus hodantinimo qofkii ka quusta waxyaabaha dadka gacantooda ku jira qofkaas wuu kaaftoomay markan qanaacada waa kanzi weyn waana calaama min calaamaati taqwa kamaa qiila alqanaacatu kanzun laa yafnaa qaala shaaciru khudi alqanaacata min dunyaaka warda biha low lam yakun laka ilaa raaxatu lbadani wandur liman malaka addunya biajmaciha hal raaxa minha bikayri alqudni waalkafani waxaan ku gebagabaynayaa kelimadii alimaam cali bn abi taalib radia allahu tacaala canhu altaqwa alkhawfu min aljaliil waalcamalu bitanziil waalqanaacatu bilqaliil walisticdaadu lyowmi araxiil ilaahay subxaanahu watacaala hanaga dhigo dadkii wixii ilaahay u qadaray ku qancay taacadii wanaagana ku dadaalay inahu waliyu dalika waalqaadiru calayh wasala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin aad buu umahadsan yahay asheekh abu saciid azeyrici iyo kelmadii dhextaalka barnaamij ka tartan aqooneedka andalus
لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا سينشر معرفة
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaad dhegeysanaysaan oo ay sanadkan ku tartamayaan kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kala ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug markan waxaan dib ugu laaban doonaa insha allahu tacaala lixda majmuuco ee ku jira alif ee caawa ku tartamaya miiskii mikrofoonka andalus waxaan usoo gelin doonaa sida ay u kala horeeyeen ugu horeyn waxaan soo gelin doonaa insha allah majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose
لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا
hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والدولة hay maxamed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada jubbada hoose sidee noo maqashaan كيف يعني كيف يعني haye waxaad si fiican dhagaha uga furtaan su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxayna leedahay sida tan udkur halaathatan min khasaa'isi rasuuli sala allahu calayhi wasalama calaa jamiici alambiyaa udkur halaathatan min khasaa'isi rasuuli sala allahu calayhi wasalama calaa jamiici alambiyaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
الله وبركاته calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
إن جوابك عن كده وحين قلنا الساعة أن أسر بالرعب مسيرة شهر وجعلت له الأرض مسجدا وظهورا ووثلت له الغنائم
mar kale ku celiya
أسر بالرعب مسيرة شهر وجعلت له الأرض مسجدا وظهورا ووثلت له الغنائم haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacala alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahayd su-aashoodii labaad ka imanaysay dhanka siirada waxaad sheegtaan saddex ka mid a khasaa'istii nebiga sala allahu caleyh wasalam calaa jamiici alambiyaa ee ambiyada kale aan la siinin si sax ayay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada wilaayada jubbada hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose markan dhaba kool ayaan soo gelin doonaa insha allah انطلق إلى العلا لنهدي كونا أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا المرء طول عمره مع شيحنا والمرء طول عمري مع شيحنا أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنهدي
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دولة ayaa macaad majmuucada tartamayaasha bakool majmuucada wilaayada bakool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيسي يعني haye waxaad si fiican dhagaha ugu furtaan su-aashiina labaad ahna caawa su-aasha idinkugu dambaysa waxayna leedahay sida tan hunaaka ismaani aakharaani licumrati alqadaa'i famaa humaa hunaaka ismaani aakharaani licumrati alqadaa'i famaa humaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta tartamayaasha bokool jawaabta وعلى السلام ورحمة الله وبركاته.
أي قلب ضمه صدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يا حياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق دارنا كم حل فيها من معان شاهقات سامقات باللباء دارنا والشعر فيك ازدان عزا يتباهى شامخا في كبرياء دار مريم للمكارم فاحملينا واغرسي فينا عناوين اللقاء haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bokool guddigaan ku celinaa insha allah tacala yaal useed abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa jira laba magac oo ay leedahay cumratulqadaa oo aan ahayn cumratulqadaa laba magac oo kale ayaa la weydiiyey markay hal mar ayaan ayaa wakhtigu ka dhacay sidaas darteed waxaan siin doonnaa majmuucada saddexaad ee hiiraan
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan soo dhoweynaynaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودولة haye maxaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga hiiraan sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay udkur akhawayni linnabiyi sala allahu calayhi wasalama min jihati aradaaci min thuwaybah udkur akhawayni linnabiyi sala allahu calayhi wasalama min jihati aradaaci min thuwaybah waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
أبكر حمزة يا أبو سلمة
mar kale ku celiya
هذا أسود بينه مرلاد وحمزة كلا لنا أبو سلمة haddaba su-aashii ugu dambeeyey caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen guddigaan ku celinaa insha allah tacala yaal ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka siirada waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaa laba walaal oo nebigu leeyahay sala allahu caleyh wasalam uu lahaa min xagga nuugmada min jihati radaaca oo min thuwayba ah si saxay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga hiiraan waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan markana majmuucada banaadir ayaan soo gelin doonaa insha allah
لننطلق لننطلق ننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا المرء طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمري مع شيحه أملا لننطلق لننطلق
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan markan kusii dhowaanayna tartan aqooneedka andalus oo caawa ay ku tartamayaan lixda majmuuco ee ku jira alif markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بوي hay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada banaadir sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا haye waxaad si fiican dhagaha ugu furtaan su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa insha allah su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay fii ayi shay-in istashaara annabiyu sala allahu calayhi wasalama sacada bnu cubaadah fii ghaswati alkhandaq في أي شيء استشار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة في غزوة الخندق وأن في ليا إناد قرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
timirta madiine in qaybna la siisay nimanka bisaga adeemay qabatay
mar kale ku celiya
timirta madiine in iska siiyay bisaga adeemay nimankan qaar timirta madiine ka mid ah in la siiyay nimankan soo siiyay
marka ugu dambeysa ku celiya
salaamu calaykum wacalaykum assalam waraxmatullahi wabarakaatu timirta sugudkiya timirta in la siiyay nimankaanu leeyahay kala tagtay sacad ibni cubaada
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir jawaabta ay bixeen guddigan ku celinaya insha allah tacaala al-ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ay su-aashoodii ugu dambeysay nebigu sala allahu caleyhi wasalam wuxuu kala tashaday sacad bin cubaada khaswadii khandaq si sax ayay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga banaadir waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambalya ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir markanna majmuucada wilaayada mudug ayaan soo gelin doonaa insha allah
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمري مع شيحه أملا هيا انشروا معارفا هيا انشروا قضاء waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ودونا ay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada mudug asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar- majmuucada tartamayaasha mudug sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay kaana lirasuuli sala allahu calayhi wasalama halaathun min nuuq min annuuqi udkur isma ithnayni minhaa kaana lirasuuli sala allahu calayhi wasalama halaathun min annuuqi udkur isma ithnayni minhaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
insha allahu tacaala haddaan isku dayno waa alqaswaa waladbaa
mar kale ku celiya
alqaswaa waladbaa
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixeen guddiga aan ku celinaa insha allah tacala ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug oo ahay su-aashoodii ugu dambeysay nebigu sala allahu caleyhi wasalam wuxuu lahaa saddex xaalaad magacyadooda ayaa la weydiiyey laba ka mid a in ay sheegaan si sax ayay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga mudug waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug mar kale waxaan raadin doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيانا طول عمري مع شيء أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا هينشروا معارفا هينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا سيوف كل من سار بجد وصلاح انظروا لنملة تكفر دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنملة كيف سقطنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ولم يحل لنا بأن نكسب من أهليلا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق لننطلق إلى
لنأتي دوما أولا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا هي إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غرت دولا والأرض منها اقتبست يوما أقلت زحلا أيامنا تجدد حسن اقتداء بال
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan xiriirkoodii waynay tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose maadaama tartanka uu soo idlaaday markan waxaan kusoo dhaweynayaa guddiga iyo xaggii su-aalaha soo noqda alustaad abu saciid aziiric iyo alustaad abu ibraahim jasaaka allahu khayran bashiirow kolley caawo waxaa soo laabtay sida inoo muuqata hal su-aal oo wakhtigu ka dhacay iyo Waa mid tahay.
kale oo guddidu ay ka daba tegayso oo guddidu ay baadhitaanku waday intii hadda barnaamijku uu socday Mhm.
majmuucada laga soo reebaya ee su-aashooda laga daba tegay teebay noqon doontaa Mhm.
kolley haddaa la arki doonaa insha allah aad iyo aad insha Allah.
Een, su-aashii aan qaladnay ee bakool waktigaa ka dhacay iyaga su-aashoodii labaad hunaaka ismaani aakharaani licumrati alqadaa famaa huma su-aashii markii assalaamu calaykum yidhaahdeen ah waqtiga ka dhaca waktigaa ka dhacay Mhm.
marka cumratu lqadiya iyo cumratu lqasas saas saxda ah saas weeye su-aasha labaad ee guddidu hadda ay dib markii loo dhegaystay la arkay inaynan si saxa ayna ku bixin waan saxnay laakiin waa laga daba tegay waa majmuucadee majmuucada mudug su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey is- een, ismu ullahi tacaala alkhaaliq yadulu sifatay alcilmi waalqudra famaa nawcu hadihi dalaala markii hore waxay ku jawaabeen dalaalat il- een, iltizaam mar labaadkii wax kaley ku dareen marka waxaan weydiinayaa mar een, sheekh seylic Een, ibraahimow baaraka allahu fiik sida aad sheegtay eh, majmuuc walaalaha mudug su-aashoodii koowaad ismullaahi tacaala alkhaaliq yadullu calaa sifatay alcilmi waalqudra famaa nawcu hadihi dalaala markii koowaad waxay ku jawaabeen dalaalatu iltizaam waana jawaabta saxda ahayd waa garta marka labaad markii lagu celiyay waxay dhaheen dalaalatu iltizaam watadamun waa garta taana waa khalad ay noqonaysa dalaalada lafdiga culimmada saddex ay u kala qaybiyeen haddii lafdiga eh, calaa tamaami maa wadica lahu hadduu tusiyo dalaalatu mutaabaqa la yidhahda Mhm.
calaa juzi maa wadica lahuna dalaalatu tadamuna la yidhahda waa garta calaa khaarijin canhuna iltizaama noqonaysa tusaale ahaan maalan magacan ilaahay alkhaaliq dalaalada oo ilaahay daatadiisa iyo sifatu lkhalqi isla socoto markii ku tusinayo waxaa la yidhaahdaa mutaabaqa Mhm.
magacan alkhaaliq haddii daatada ilaahay keligiis ku tusinayo tadamun waay sifatu lkhalqi keligeed markii ku tusinayo tadamun waay laakiin cilmi iyo qudro wax ka baxsan lafdiga wax ka baxsan waaye sax iltizaamay noqonaysa markan tadamunkana waa Waa dalaala nooc gaar ah lafdiya marka waay tadamun.
lafdiya waay Sax.
iltizaamkana hayru lafdiya waay markan hadday dhaheen dalaalatu iltizaam watadamun isku dareen khalad ay noqonaysa sidaa darteed
marka tobankaa Sheekh.
laga soo celinaya tobankii aa laga soo celinaya aad iyo aad waxaa saasay noqonaysaa caawa in laba su-aal ay xagga majmuucaad ka soo noqdeen
لينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا
فكل من سار بجد وصلاح انظروا لنملة تدفع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا نملة كيف سقطنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن ولم يحل لنا بأن نكسب من الريلا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا منه ما تعلم waa hagaag dhegeystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijkeena tartan aqooneedka ayaan isla soo gaarin inta aan soo gebagabeyn majmuucaadka iyo darajooyinka ay caawa keensadeen aan soo dhawey walaalkay mucaad tahay mucaad aadaad u mahadsan tahay walaalka majmuucada caawa ugu horeysay ee barnaamijka lagu dahfuray waxay ahayd majmuucada wilaayada jubbada hoose waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada bakool ayaa sidoo kale la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii ugu horeysay su-aashoodii labaadna waa ay soo hareer martay waxayna ku heleen toban darajo aad iyo aad majmuucada hiiraan ayaa sidoo kale la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo aad iyo aad.
majmuucada banaadir ayaa iyana dhankeeda la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna sidaasi ku heleen labaatan darajo si fiican majmuucada mudug oo ugu dambeysa waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood su-aashoodii ugu horeysay ayaa markii hore loo saxay guddiga ayaa ka daba tegay waxaana ay sidaasi ku xukmiyeen inay su-aashaasi soo hareer martay su-aashoodii labaadna si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen toban darajo si fiican haddii aan mar kale ku soo celino majmuucaadka jubbada hoose hiiraan iyo banaadir cawa waxay leeyihiin min labaatan darajo halka majmuucada bakool iyo majmuucada mudug ay la yimaadeen min toban darajo
waan filayaa tartamayaasha iyo dhegaystayaasha in ay wada garteen habeen dambe insha allahu tacaala mar kale waxaa miiska iyo mikrofoonka andalus ku tartami doonaa shanta majmuuco ee ku jira ba kuwaasoo kala wilayaadka islaamiga shabeellada dhexe jubbada dhexe galgaduud gedo iyo baay allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinay noo suurtageliya diyaarinta iyo tabinta barnaamijkan waxaan sidoo kale u mahad celinay dhammaan tartamayaasha iyo dhegaystayaasha meel kastoo ay joogaan barnaamijkii caawa oo taariikhdu tahay siddeedda bisha ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu